gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo kusimaha gudoomiyaha aqalka sare ayaa si wadajiro u magacaabay guddiga saaxiibtinimo ee baarlamaanka soomaaliya iyo weliba kan talyaaniga guddiga saaxiibtinimo ee baarlamaanka soomaaliya iyo kan talyaaniga ee lasoo magacaabay ayaa ka kooban ilaa lix xildhibaan iyo laba senatar kuwaasoo ka shaqayn doono saaxiibtinimada baarlamaanada soomaaliya iyo weliba talyaaniga haddaba gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo weliba kusimaha aqalka sare guddiga ay soo magacaabeen ayaa waxaa ka mid noqonaya senatar xuseen maxamed daahir senatar leyla axmed ismaaciil xildhibaan maxamed aadan macalin xildhibaan cali xasan ibraahim xildhibaan cabdulaahi xasan rooble xildhibaan aweys xuseen mucalim xildhibaan xuseen maxamed nuur iyo xildhibaan maxamed cali xasan dhammaan mas-uuliyiintan lasoo magacaabay ayaa waxaa looga fadhiyaa sidii ay uga shaqayn lahaayeen saaxiibtinimada labada baarlamaan ee soomaaliya iyo weliba baarlamaanka dalka talyaaniga